subax wanaagsan aroor wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington maxkamadda sare ee maraykanka ayaa shalay ogolaata qayb ka mida amarkii uu madaxweyne trump uga joojiyey inay maraykanka ku yimaadaan qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda lix waddan oo ka mida dalalka islaamka si ku meel gaar ah haddaba go-aanka maxkamadda sidee buu u saameyn doonaa qaxootiga muxuuse kaga duwan yahay kuwii hore warbixintan waxaa arrintaasi ku eegaya waryaheena nuur xasan nuur
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa qaaday tallaabo ka duwan maxkamadihii horey u diiday amarka madaxweyne trump iyadoo ogolaatay inaysan maraykanka imaan karin qaxootiga iyo muwaadiniinta ka soo jeeda lix waddan oo ka mid ah dalalka islaamka laakiin maxkamadda sare waxay sheegtay inaanan loo diidi karin maraykanka muwaadiniinta ajnabiga ah ee haysta caddaymo sax ah oo muujinaya in dalkan maraykanka ay u joogaan dad xiriir la leh sidoo kale waxaa loo ogolaaday dadka haysta fiisaha shaqada iyo ardayda ajnabiga ah ee doonaya inay wax ka bartaan jaamacadaha iyo koolejyada dalkan maraykanka haddaba go-aanka maxkamadda sare muxuu kaga duwan yahay go-aanadii hore waxaa sharaxaya amiin haaruun oo ah qarayn ku takhasusay qaanuunka qaxootiga oo degan minnesota go-aankan soo baxay maanta maxkamadda kasoo baxay uu go-aamadii hore kaga duwan yahay go-aamadii maxkamadda heerka koobaad iyo heerka racsaanka ee labaadba uu kaga duwan yahay waxa waaye iyadoo maxkamadda dastuuriga ay leedahay qofka haddii uusan xiriir toosa lalahayn dalkan maraykanka oo taas macnaheeda ay ku sheegtay qof aan shaqo maraykanka laga siinin ama qof ayna jaamacad maraykanka la qaadanin ama qof qoyskiisa iyo ahladiisu ayna dacwo u xaraynin u dacwonin dowladda dekretada madaxweynaha waa lagu hor istaagi karaa sharcina waayo taas waa mid waxaa kaloo kaga duwan tahay hadda madaxweynuhu wuxuu sheegay in dadku ay haystaan muddo toddobaatan iyo laba saac ah kahor inta aan howlgelinin maraykanka ayaa waxaa sanad walba uu kasoo qaadi jiray xeryaha qaxootiga soomaali tiro badan kuwaasoo dib u dejin loogu samayn jiray qaar ka mid ah gobolada maraykanka go-aanka maxkamadda sare ay ku ogolaatay qayb ka mid ah amarkii madaxweyne trump ee ka dhanka ahaa qaxootiga siduu u saameynayaa dadka qaxootiga ah waxaa v o eeda uga waramay aadan bater oo ka tirsan hay-adda dib u dejinta qaxootiga ee gobolka utah ee dalkan maraykanka wallahi saameyn aada iyo aada u weyn ayuu ku yeelanayaa inkastoo weli go-aankan tafaasiishiisa aanan helin saameynta ugu weyn uu ku yeelanayo waxa waye dadka aanan weli kaysaskooda la process garaynin oo xorooyinkaas ka fadhiya haddii kaysaskooda loo soo gudbiyo dhinaca maraykanka marka maraykanka waxay joojiye waxay joojin doonaan interviewdii ay dadka ka qaadayeen iyo processkii ay sameynayeen keliya waxay focuskooda ama ay saari doonaan diiradooda kaysaska oo eligible u ah inay halkan yimaadaan sida kuwa daayankaa sameeya viisooyinka ama dadka xiriir la leh dadware waddankan jooga kuwa aanan xiriir lahayn ama cidna aana u joogin halkan kaysaskooda maba boroses garaynayaan iskumaba dhibaayaan maadaama ay ogyihiin inaysan loo goaandan inay inta halka yimaadaan ilaa waktigan afartan bilood ay ka dhamaato sharci dejiyaasha senatka maraykanka ayaa durbo ka hadlay go-aanka maxkamadda sare senator james langford oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagana soo doorto gobolka oklahoma ayaa u sheegay v o eda in go-aanka maxkamadda sare uu xaqiijinayo doorka uu madaxweynaha ka ciyaarayo ogaanshaha cidda soo gelaysa maraykanka wuxuu madaxweynuhu dabaqay marnaba uma eka in dadka muslimka ah la mamnuucayo sababtoo ah dalalka waaweyn ee muslimka ee caalamka wax saameyn ah kuma lahan go-aanka wuxuu madaxweynaha la halgamayaa dalalka ay dagaalada baabi'iyeen sida suuriya soomaaliya iyo liibiya halkaasoo aysan ka jirin dowlado shaqaynaya ma damaanad qaadi karno cidda ay yihiin shakhsiyaadkaasi raba inay yimaadaan maraykanka laakiin senator mark warner oo ah mudane laga soo doorto gobolka virginia kana tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ku tilmaamay tallaabada maxkamadda sare mid niyad jab ah go-aanka mamnuucidda safarka ee madaxweynaha uma dirayo dalalka caalamka ishaaro sax ah oo ku saabsan waxa aan nahay annaga ka amerikan ahaan aad baanan xitaa ula yaabay sababtoo ah waxaa jiray heshiis dhammaan maxkamadaha hoose kuwaasoo go'aamiyey in tani uu yahay go'aan aanan sharci ahayn si kastaba ha ahaatee bisha oktoobar ee soo aadan ayaa lagu wadaa in maxkamadda sare ay mar kale ka fadhiisato arrintan iyadoo markaasina soo saari doonto go'aan kama dambays ah nuur xasan nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiiy